الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد إن كتاب كني أين بلابني شروط الصلاة وأركانها وواجباتها وحانا ألفي تأليف الإمام شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة أيا كتابك قري وعانو كغا ورميا صلادي شروطيدي iyo arkaanteedii waajibaadkii salaada markaa wuxuu ku dhex sheegayaa weysada iyo arkaantay leedahay iyo waxyaabaha faralkaana sheekhu waa ku dhex sheegaya raximah llahu tacaala raxmatan waasica ayuu markaa sheekhu ka waramaya iyo waxyaabaa la xidhiidha maaragtay salaada iyo shuruuddeeda iyo waxyaabihii salaada ugu muhiimsan ee salaada la xidhiidha ayuu raximah llahu tacaala raxmatan waasica ka waramaya sheekhuna waa caan oo dee shaykhulislaam moxamed bin cabdilwahaab de waa la yaqaanaa waxaana ugu caansan kitaabkiisa kitaabu tawxiid alladii huwa xaqu llaahi cala alcabiid kitaabu tawxiidka caanka kitaabkiisii halaatat lusuul in badanna waa la dhigaa alqawaacid alarbac sagaale kitaabkiisa usuul liimaan kashfu shubuhaat masaa'ilu jaahiliya tafsiir kalimata tawxiid yacni kutub fara badanoo maaragtay naafica ayuu leeyahay shaykhulislaam moxamed bin cabdilwahaab raximahullah de waana la yaqaanaa dacwatuhu ila tawxiid dadka mar kastaba sheekhu moxamed bin cabdilwahaab dee tawxiidku dadka ugu yeedhi jira wax kastaoo tawxiidka dadka ugu yeedhana dee waa taqaanaan waxaa loo yaqaanaa alwahaabiya waa waxay u nisbaynayaan asheykh moxamed bin cabdilwahaab raximahullah xagga fiqigana kitaabkeennan shuruudda salaada iyo arkaanteeda iyo kitaabka kale layidhaha aadaabu lmashi ila salaa waxaa kaluu soo ikhtisaariye kitaabka laydhaha alinsaaf oo kutubta ka mid a xanaabilada kaana ikhtisaar buu ku sameeyey waxaa la ydhaha mukhtasar alinsaaf waxaa soo ikhtisaariyey shaykhulislaam moxamed bin cabdilwahaab markaa kutubta noocaasna waa sheekhu ikhtisaar buu ku sameeyey markaa kitaabkeenu ninku de waa shuruud salaa iyo arkaanteeda iyo waajibaadkeeda ibnulqayim kutub uu leeyahy xataa uu talkhiisiyey oo xagga talkhiiskana sheekhu waa maray ilaahay raalliha ka ahaado sidaasaa markaa kutubtiisaasi ayuu nagu soo gaadhay markaa kitaabkeenna shuruudu salaa horta dhowr sheekh baa sharaxay kow waxa ugu weyn sharaxa uu sharaxay samaaxata sheekh cabdulcasiis binu cabdilaahi binu baas sharax weyn buu saaray kitaabka shuruud asalaa waxaa sharaxay samaaxata sheekh cabdulcasiis binu baas aad buu u fiican yahay waana dee kitaabkanan hayo waana sharax aada u fiican ibnu baas raximahullah cashar kasta markuu dhammeeyo sheekhu su-aala la weydiinaya su-aalihi maca waa ku daabacan yihiin markuu sheekhu darsi dhammeeyaba bacda dars asilaa la weydiinaya asiladiina way taabiceen waabay ku dadaaleen masaa'ilka waxyaaba dhaca oo fiqiga ah oo ibnu baas uu ka jawaabaya raximahullah waxaana loo bixiyey asharxu lmumtaas waa calaa matni shuruudi salaa waxaa maaragta sharaxay alimaam cabdulcasiis ibnu baas raximahullah waxaa kaloo sharaxay asheekh alcalaama sheekh cabdulmuxsin alcabaad sheekhii maaragta isagana waa nool yahay xafidahu llahu tacaala isaguna si fiican buu sharaxay culummo fara badan oo kalena duruus iyo muxaadaraad bay ku sharxeen culammada qaar dowraad bay ku sharaxeen qaar nadawaad bay ku sharaxeen nadwa cilmiya ama dowra cilmiya oo sharci ah oo dee maaragta ama fil kuweyt ama lagu qabtay filmamlaka ama ay dowraad yani dowlad tacsiiliya ayay culammada qaar ku dhex sharxeen qaarna waaba sawti oo dee markaa matn shuruud sala iyadoo sawtiyaba oo sawtiyan oo cod ah baaba qaarna la helayaa ama mar waxaa kaloo sharaxay oo daabacan الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله شرح متن شروط الصلاة للشيخ محمد أمان الجامي سقنا والهلية وأنا مطبوع الشيخ محمد أمان وأنا صوتي إلهي مارت كاسن أدب في عيني مركا دي مشايخذو آديات بي شروح ذا متن شروط الصلاة يشرحين هل كان وحلقه ليا قار طبعا قار دي صوتي قارنا وادي ماركت والله أخريها waa maqruu qaarna waa masmuuc halkaasaynu insha allahu tacaala ka bilaabi doona bismi illahi raxmaan raxiim qaala almualif shaykhu lislaam almujadid alimaam muxamed bin cabdilwahaab raximah llah shuruudu salaati tiscatun saasuu ku bilaabay kitaabka wuxuu yidhi shuruudda salaadu waa sagaal shuruudda salaadu tiscatun waa sagaal culamada qaar baa waa sideed yidhaahda culamada qaar bisay u dhigaan laakiin dee sheekhu waa inakii ishaarnee madhabkiisu waa calaa dariiqati alxanaabila taana wayna ogaataan moxamed binu cabdilwahaab wuxuu marayaa tartiibta siday dee u dhigaan calaa dariiqati alxanaabila yani wuxuu ku socdaa ama dee jadwarkan uu maraya waxaabay waafaqsan tahay dee matnigii saadulmustaqnica iyo matniga daliilu daalibka iyo mutuunta fiqiga ee xanaabiladu ay leeyihiin ayuu sheekhu raximahullah yamshi calaa dariiqati alxanaabila qoladaa xerteenna ayuu maraya shuruudda salaadu buu yihi xoo cabdiwahaab tiscatun waa sagaal alislaam waalcaqlu mid kastana sharax buu ka bixinaya islaamka caqliga adtamyiis inuu qofku wax kala soocayo wax kala garanayo xadkeedana way ka sheekayn doonaan goorma wax la kala saaraa waxa fiican iyo waxasan sharka iyo khayrka qofku de inu wax kala garanayo nooc fahna qofku waynu leeyahay wa rafcu lxadai inuu iska dulqaado alxadad xadadkuna dee xadadkii akbarka ahaa iyo xadadkii asqarka ahaa xadadka weyn janaabadii xadadka yar weysadii qusliga iyo weysada way noo imanaysaa labadu rafculxadad baa la yidha ama dee waa dahaaradii weyneydba iyo dahaaradii yareyd dahaarada weyn waa qusligiibuu la imanaya dahaarada yar waa wuxuu la imanaya weyse qaadanay rafculxadad inuu iska dulqaado xadadkii wa isaalatu inuu iska suuliyo annajaasata nijaastana inuu iska suuliyo ama marada ama jirhkiisa ama goobta buqcada ama makaanka halkuu ku tukanayo saddexdaaba nijaasta inuu ka ilaaliyo can ilbadan wathawbi wa can thawbihi wa can buqcatihi halkaa uu ku tukanayo inuu ka ilaaliyo nijaasta uu iska suulinaya maradana uu ka ilaalinaya jirhkana uu ka ilaashanaya goobta halka uu ku tukanaya ka ilaalinaya wa satru lcawrati inuu cawrada asturo way noo imanaysaa oo shardi kasta wuxuu sheegaya daliilkiisa iyo qaabkiisa iyo wa satru lcawrati cawrada in la asturo ninkuna cawruu leeyahay gabadhuna cawray leedahay way noo imanaysaa labaduba dee addoonku cawre dee fuqahada u sheegay waynoo imanaysaa yacni gabadha addoon tahay cawradeeda waynoo imanaysaa wa dukhuululwaqti waqtigu waa inuu soo galo salaad kastaa waqti bay leedahay waa inuu soo galo wa istiqbaalulqiblati in kacbada la qaabilaa iyaduna waxay ka mid tahay shuruudda salaada alkacba in loo jeesto la qaabilo ama caynteeda ama jihadeeda ama dhinacaynaga hadduu qofkuu dhow yahayna dee caynteediibuu arkayaaba oo waa caynulkacba hadduu ka fog yahayna jihadeedii ilaa jihati alqibla waniya niyadii niyaduna halkay dhacdaa qalbigay dhacdaa waa maxaluhaa alqalb oo niyadu waxay dhacdaa qalbiga maxalkeedu maxalu niyat lqalbi qalbiga dhaan waa intaa guud ahaan sida cumuuma ayuu sheegay mid kasta iyo shardigeedana waa kan soo wada iyo daliilkeedana iyo waxa kusoo aroray waayahay ashardu lwal shardiga ugu horeeya alslaamu waa islaam wadiduhu waxaa kasoo horjeeda buu sheekhu yidhi alkufru kufri baa kasoo horjeeda waa gaalnimo marka qofkii dee kaafirka ahaa hadduu tukado ka ansixi mayso saasaa loo jeeda marka halkan waxaa la odhanayaa waa shardu saxatin buu ujeeda eeg qofka kaafirka ah waajib bay ku tahay inuu tukado laakiin maxaa loo jeedaa shardu eesh shardu saxatin marka shardigani waa kee waa shardu eesh waa shardu saxatin hadduu gaalkii iska tukado dee ma ansaxayso ilaa shahaadateynkiuu ka hormariyo iminka hadduu tukado maxaa lagu odhanayaa waxaad hormarisaa ashahaadateyn waayo haddaanu shahaadateyn la iman ma ansaxayso soo saama markaa shardigani waa maxay waa shardu sixatin laa shardu wujuubin saasay culimadu ashardu lwal shardiga ugu horeeya alslaamu waa inuu islaam yahay ay shardu sixatin bimacnaa waxa shardu sixa ayaa loo jeeda eeg way ku waajibaysaa laakiin dee kama ansaxayso saasaa loo jeeda ashardu lwal shardiga hore alslaamu waa inuu islaam yahay wadiduhu waxaa ka soo horjeeda alkufru gaalnimadii walkaafiru qofka kaafirkaa camaluhu camalkiisu kaafirka marduudun waa la celinayaa lama aqbalayo qofkii gaalka ahaa yani walkaafiru qofka kaafirkaa camaluhu camalkiisa marduudun waa la celinaya walow camila ha sameeyo aya camalin camal kasta ha sameeye laga aqbali maayo waman yabtaqi hayra alislaami diinan qofka ka waran diin ka dhigta waxaan islaamka ahayn falan yuqbala minhu wahuwa fi laakhirati min alkhaasiriin sooma bimacnaa de qofka laga aqbali maayo ya walkaafiru kaafirku wuxuu yidhi camaluhu camalkiisu marduudun waa la radiyaa walow camila ha sameeyo aya camalin camal kasta ha sameeyo wadaliilu waxa u daliilaa qowluhu tacaalaa maa kaana uma banaana maa kaana uma bannaana lilmushrikiina mushrikiinta uma bannaana an yacmuruu inay camiraan masaajid allaahi masaajidada ilaahay shaahidiina xaal ay ka markhaati kaceen calaa anfusihim naftooda bilkufri gaalnimo maadaama uu kaafir yahay dee salaaddii hadduu ku camiro ma ansaxayso ilaa biliimaani billaah aliimaanu billaahi baa ka horeeya soo maa ulaa-ika kuwaas xabitat way burtay acmaaluhum camalkoodu wa fi naari naartana hum ayagu khaaliduuna way ku waarayaan marka qofkii kaafirka ahaa camalkaa uu sameeya xaala kufrihi eeg waxaa loo jeedaa xaalada kufriga waxa waajiba inuu islaamo oo waynu isla garanay dee yajibu calayhi lislaamu salaadu waajib bay ku tahay inuu tukado laakiin isagoo kaafira haddaba hadduu tukado ma ansaxayso ilaa bitaqdiima shahaadati saasaa loo jeeda waaya wa qowluhu tacaalaa waqadimnaa waa hormarinay ilaa maa camiluu waxay sameeyeen oo min camalin camal ahaaday fajacalnaahu waxaanu ka yeelnay acmaasha ay sameeyeen gaaladu aakhiro haabaa'an yacni wax baaba'aya waa dhaska hawada soo gasha ama daaqadaa marka la furo dhaskaa yaree soo gelaya haabaa'an baa la yidhaahda waa dhaska dee marka maaragta daaqada la furo iftiinka soo gelaya dhaskaa yaree kacay manhuuran oo la kala daadiyey haabaaan bimacnaa camalkoodii qofkii kaafirka ahaa in camalka aan la aqbalayn baa halkaa laga qaadanay qof dee muslima mooyaane camalkan hadduu sameeyo inaanay ansaxayn marka waa sixadii qofka dee gaalkaa waxaa ku waajiba inuu tukado waxaa ku waajiba inuu islaamo waxaa ku waajaba salaadii waxaa ku waajaba soonkii laakiin ma ansaxayso haddaanu hadduu salaad tukado dee ma ansaxayso ilaa bishahaadatin markaa shardigani waa shardu saxatin baa loola jeedaa loolama jeedo sharda wujuubin saasay dee culammadu ay sharda sixatin baa loola jeedaa waayo kaasi waa islaamkii ashardu thaani shardiga labaad ashardu thaani shardiga labaad buu uhi sheekhu raximahullah alcaqlu waa caqligii caqligii inuu jiro oo caqligii mawjuud yahay wadiduhu waxaa ka soo horjeeda buu uhi sheekhu aljunuunu waalidii junuun waa waalida walmajnuunu qofka majnuunka ahi marfuucun canhu waxaa laga dulqaaday alqalamu qalamkiibaa laga dulqaaday ode bimacnaa waxba loo qori maayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa ka ansaxay rufica alqalamu soo maaha can alaaatin waa kaas soo wada qalinkii baa laga dulqaaday xataa yafiiqa ilaa uu miyirsanayo yafiiqa alifaaqa intuu miyirsanayo miyirkii ifaaqadu waa inuu miyirkii kusoo noqdo wadaliilu waxaa u daliilaa alxadiis xadiiskii saxiixa ahaa waxaa soo saaray abu daawuud xadiiskan baa soo saaray axmedna waa soo saaray watirmidi waalxaakim intaasaa soo saaray ahraju abu daawuud watirmidi waaxmed waalxaakim waxaana saxiixiyey alcalaamat alalbani fi irwaa lhaliil sheekh albani wuxuu ku saxiixiyey kitaab irwaa lhaliil waay min xadiisi caaisha wax xadiiskii can caaisha waaya rufica wadaliilu waxa u daliila alxadiis waana dee xadiis saxiixa rufica waxaa laga dulqaaday alqalamu qalimka waxaa laga dulqaaday can alaaatin saddex baa laga dulqaaday rufica waxaa laga dulqaaday alqalamu qalimka waxaa laga dulqaaday can alaaatin saddex baa laga dulqaaday annaa'imu qofkii hurday xataa ilaa yastayqida uu baraarugayo walmajnuunu kii waalnaa xataa yafiiqa uu miyirsanayo riwaayaadka qaar maxaa ku soo arooray xataa yacqila waa riwaayaad saxiixa iyaduna xataa yacqila waa riwaayaad saxiixa marka waa laba riwaayado maxaynu haynaa xataa yafiiqa wa fii riwaaya xataa yacqila alfaaduna mana kala fogfogadii alfaada xadiisku xataa yacqila waa sax xataa yafiiqana waa sax walmajnuunu qofka waalan xataa yafiiqa ilaa uu miyirsanayo wa fii riwaaya xataa yacqila sheekh albaani wuxuu ka dhigayaa waa saxiix bialfaadin mutaqaariba alfaaduna way isu dhadhowdahay soo maaha waxaana lagu saxiixiyey fii irwaa lqaliil mujalada labaad baa uu ku saxiiyey safxadda afar wasahiira qofka yarna waa laga dulqaaday wasahiiru qofka yarna waa laga dulqaaday xataa yabluqa ilaa intuu qaangaadhay yacnii waa xadiis saxiixa axaadiista qaar waxaa ku soo arooray rufical qalamu can alaaatin waa riwaayad kalen idiin akhrinay can innaa'imi qofkii hurday xataa yastayqida ilaa uu baraarugayo wa canilmubtalaa waa qofkii xanuunsanaya waa dee almajnuun wa canilmubtalaa waa kii majnuunka aha xataa yabra ilaa uu bogsanay waa lafdi kale wa canisabiyi kii sabiga ahaaye yaraa xataa yakbara ilaa uu weynaanayo rawaahu abu daawuud lafdigaana marka alfaadu dee ma kala fogfogaba wacan isabiyi xataa yaxtalima soo riwaayad baahan iyaduna wacan sahiiri wacan ilmajnuuni xataa yacqila marka ma kala foga calaa kulli xaal saddexdaaba annaa'im waa laga dulqaaday waayo fahamkii baa maqan u hurdaan majnuunka caqligii baa maqan sahiirkana maxaa maqan albuluuq soo maa albuluuqu waalcaqlu haye iyo fahamkii baa maqan marka halkaasina waa alcaqlu waana fahamteen xadiiskuna waa xadiis saxiixa waana sugan yahay athaaliu waa shardiga saddexaad baynu maraynaa الثالث أي الشرط الثالث وحول الشيخ شرط الصدحات التمييز إنه وحكلا صاري تمييز كوا كلا صارتان التمييز إنه وحكلا صاري وحكلا سوعي وضده وحكا سهر جيدا الصغر يرانتا كسهر جيدا بالشيخ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وشيخ التوحيد كداعية التوحيد لا يرى الله كان waxaa ka soo horjeeda buu ihi siqarka yaraanta ka soo horjeeda waxaduhu xadkiisu wuxuu yahay xadka tamyiisku weyan halkaa goormaa la odhanayaa qofkaasi waa mumayis waxbuu kala garanayaa waa goorma waxaduhu xadkiisu waxa uu yahay sabcu siniina waa toddoba jir toddoba jir markuu gaadho waa xaddu tamyiisi marka halkaa khilaaf baa ku jiro de kani waa madhabka xanaabilada ame waxaa la odhan karaaba madhabka jumhuurka xanaabilada shaaficiyada walmaalikiya yacnii jumhuurka culammada badankood waxay qabaan xadka ama da-da uu leeyahay tamyiisku waa toddoba jir wey markuu toddoba gaadho waxbuu kala garanaya ahlucilmiga qaar iyagu waxay qabaan oo dee bacdo ahlucilmigu waxay leeyihiin tamyiisku xadba ma lahaba laysa lahu xadun mucayan yani fuqahada qaarba waxay leeyihiin xad mucayana maba lahaba waayo qofku dadka qaarba isagoo shan jir wax kala garanaya qaarba afar jir wax ku kala garanaya qaarbaa sideed jir aan waxba ku kala garanayn qaarbaa sagaal aan wax ku kala garan qaarbaa tobanku wax ku kala garta marka waxay leeyihiin tamyiiskani fahankani waa shay-an fa shay-an waa kol waa dee lama odhan karo maanta wax kala garanaya lama odhan karo waa shay yani qofkii ku imanaya shay-an فشيئا لكن ده واحد كفي عن قولكم بس صح وده حديثكم واكن حديثكنا حديثكم لو هيشنيه يا وتاسوا عقلك كبنيسن تاهي حديثكم وبا لعسكنيه ان شاء الله تعالى وعود الشيخ رحمه الله وانا مذهب كجمهور كدين وقول جمهور العلماء وحد حد كيس وحوياي سبع سنين تدبجر ويان بول الشيخ رحمه الله ثم انت كدبنا يؤمر صلاه ولا امر يا بول uma yumar kadibna amar baa la siinaya bisalaati salaadii baa la amraya oo toddoba jir ma gaadhay tukaa la odhanaya marka amarkani waajib maaha amarkani wujuubkii maaha waa istixbaab bimacnaa waa tarbiya oo litarbiyati waa tababar baa leeh qofku si cibaadadii uula qabsado laakiin qofka yar salaadii waajibkumaaha baag la soco iminka waajibkuma aha laakiin way ka ansaxaysaa baa loo jeeda hadduu toddoba jir ku tukado way ka ansaxaysaa laakiin waajib maaha halkaana dee saa u fahmi waxaduu xadkiisu waxa uu yahay sabcu siniina waa toddoba jir weeyaan uma kadibna yu'mar waxa la amrayaa bisalaati salaadiiba la amraya kadibna salaadiiba markaa la faraya la amraya liqowlihi calayhi salaatu wasalaam qowlkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiiskiibaa u daliila muruu amra abnaa'akum inamadiina waxa amartaan bisalaati salaada amra lisabcin toddoba jir markay gaadhaan waa amar xadiiskanbaa markaa la weheshanayaa tiri marka maxaa u daliila toddoba jir inuu xadka tamyiiska uu yahay qofka mumayis wuxuu ku noqda wax kala saaraa sabcu siniina waxaa u daliila xadiiskanbaa u daliila waana dee jumhuurku qowlkay ku tegeen ashaaficiya waalxanaabila والمالكية مذاهبته قولك بحديثك والدليل واضربوهم كدلا عليها الصلاة وحلقوا قراعيا لعشر تبن ترنا والقوا دليا وفرقوا كلكحايا بينهم دحدودا في المطاجع إنما يحب لها ما لها السيحانيان إن لك ماركت قلبا ميل قارة لك ويلك يحب لها إن لك لصار wiilashana meel la seexiyo hablahana meel gaara xadiiskaa waxaa soo saaray abu daawuud akhrajahu abu daawuud fii kitaabi salaa haa marka de waa xadiis axmed waa soo saaray isaguna muruu abna'akum bisalaati lisabci siniina lafdigaasu ku soo saaray axmed muruu sibyaanakum bisalaati lafdigaa sibyaantiina amra bisalaati amra ya haa markay gaadhaan sabcan idaa balaquu sabcan lafdiga axmed baa soo saaray عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل حديث صحيحة مجلد كوات صفحة الله بقول حلها مركا حديث كني وحديث صحيحة سوية واي مركا دي قول كاسا صح قف كير تدب الشركة صلاة واي كاسا حيسا لكن مواجب مسواجب كما واجب كما أك laakiin way ka ansaxaysaa baalkaa loola jeeda waa fahamtay soomaha shardisaasee loola jeeda la soco halkaana shardiga ashardu raabicu shardiga afraad buu yidhi ashardu raabicu shardiga afraad buu yidhi sheekhu raximahullah rafcu lxadai rafcu inuu iska dulqaado alxadad xadadka inuu iska rafciyo xadadku iska rafcinaya marka xadadku waa laba الحدث الأكبر الحدث نوعان حدث كويمسة والله الحدث الأكبر وجنابدي يا الحدث الأصغر ويسدي مركا حدث والله بدي سوما الحدث نوعان كل اسكرف عينيه الحدث الأكبر والحدث الأصغر حدث كأصغر كاي حدث كأكبر كاي هذا هلك الله سعمر الشرط الرابع شرط أفراد رفع الحدث إنه يسكد الرفعي ويسكد القاضي الحدث حدث كإنه يسكد رفعي وهو وحلولة جيدة الوضوء ويسدي المعروف اللي يقاني مركا هو حدث كيرا مركا محوكو فصري الحدث الأصغر وهل كان محوكو جيدة شيخو حدث كيرا وكالسا وهو وحاوي الوضوء ويسدي المعروف اللي يقاني وموجبه محا كان حدث كان يعني وحا وموجبه waxa weysada markaa waajibinaya weysada maxaa waajibinaya in la weysaysto alxadath qofkan wax ka soo baxaan xadathka qofka waxbaa ka imanaya marka xadath mar haddii qofka wax ka soo baxaan wax ka yimaadaan oo weysadu ka jabto waxa waajib inuu weyso qaato markaa weysada waxa waajibinaya xadath xadathkuna dee ama waxbaa ka soo baxaya ama albowl uu kaajay ama maadaama qofku wax ka yimaadaan waxa waajiba weysadii xada qofkii de markaa xadadka waxaa loola jeeda waxa qofkii ka yimanayay kaadidii ama riixdii waxaasoo dhan waa xadad baa la yidhaa waxaanay waajibisaa bay yidhaahdeen weyso wamuujibuhu weysada waxa waajibinaya wuxuu noqonayaa alxadadu xadad baa waajibiya wa shuruuduhu weysadaad u celinaysaa halkan weysadii buu ka sheekaynaya markaa markuu halkaa rafculxadadka maray weysadii sheegay sheekhu dib weysadii buu bilaabay halkaa wuxuu bilaabay axkaamtii weysada hadda halkaa la soco weysadii buu bilaabay wa shuruuduhu ay shuruudulwuduu'i weysada shuruudeedii wa shuruuduhu shuruudda weysadu ay leedahay weysada shuruuddeedu casharatun waa toban weysadu weysadu toban shardi bay leedahay markaa sheekhu ilaahi raallaha ka ahde munaasab ahaan buu halkaa weysadii u raaciyey markuu shardigaa rafcul xadai mariy shuruuddii salaadaynu ku jirnay moogta halkaa markuu weysadii tilmaamay ayuu weysadii halkaa farcun farac ama faslun oo kale waa kuwa culamada qaar faslun marka halkan waa faslun oo kale shuruuddii weysadu bilaabay kutubta fiqiga qaar faslun markaa intii hore way ka gedisantaa loola jeedaa faslun farcun fuqaada markaa waxaa fiicnaan lahayd faslun hadii loo waay la soco wa shuruuduhu shuruuddiisu haddaba waxay tahi waa weysadiibu halkaa yara bilaabay casharatun weysada toban shardi bay leedahay casharatun waa toban alislaamu islaam qofkii dee waa inuu muslim yahay markay ka ansaxayso soo maa shardu sixa walcaqlu qofka weyse qaadanaya inuu caqligiisu qabo watamyiisu inuu qofka weysaysanaya wax kala garanayo waa mise xadkeeduna sabcu siniina waniya inuu niyeysan yahay waa inuu qalbiga ku hayo niyada wuxuu niyada ugu haynayaa inuu u diyaargaroobayo weyso aniya niyadu halkay dhacdaana qalbigay niyadu dhacdaa maxalu niyati niyada maxalkeedu alqalbu waa qalbiga ma odhanayo ama dee ma ansaxaysaba inuu yidhaahdo nawaytu alwudua ma odhan karo hadee inuu ku dhawaaqo ma ansaxayso waaye anniya inuu niyoodo inuu weyse qaadanayo mar hadduu dee biyihii soo diyaar garaystayba dee niyadu way taagan tahay qofku hadduu biyihii doono ama qasabadiiba dul istaagaba dee niyadu way joogtaaba soo maha qofku mar hadduu dee kalligii soo qaato ama weysadii soo qaato ama halkii uu istaagaba dee niyadii waa taagantahay wastisxaabu inuu baaqi yahay wastisxaabu inuu wato uu baaqi yahay ama uu maaragtay dee wato xukmihaa xukunkii weysada inuu wato bi-an laa yanwiya inaanu niyoon qadcahaa weysada inuu jaro isagoo weysadii wado ka war hadduu go-aansado inuu weysada jaro dee way ka jabtay baa la odhanaya iminka adoo weyse qaadanaya haddaad niyadda ku qabato inaad jarto weysadii ka war dee markaa weysadaadi way burta bay culimmadu yidhahda marba hadduu go-aan ku gaadho weysada inuu joojiyo way jabtay xataa yaanuu joojina way jabtay bay culimmadu yidhahda markaa dee waa laakiin waa go-aan dee aag waxaa la kala qaaday miyaad weysada iska sii wadataa miseniyo xaggii kalead ka weysata kaasi waa taradud baa laydhaa waxay leeyihin fuqahadu hadduu taradudo waxba ma dhaawacayso waayo asalkii niyadaa baaqiya laakiin kan waa go-aan weeyaan eeg hadduu go-aansado inuu qadco niya niyada inuu jaro way jabtay bay yidhahdeen marka waa kaawadaadkuna leh wastisxaabu waa inuu baaqi yahay istisxaabu niya la yidhaahdaayo dee niyadu waa inay baaqi tahay wastisxaabu waa inuu baaqi yahay xukmiha xukunkeedu waa inuu baaqi yahay bian laa yanwiya waa inaanu niyoon qadcahaa ay qadcu niya waa inaanu dee niyada ku qaban qadcu lwuduui ila waa halis hadduu jaro ama qalbiga ka jaro qadcu niya wuu isidhaahdaa ha weysiisanina jooji al xaafidihiinniiba ka weysiiso oo jooji tan hadduu go-aan ku gaadho dee way jabtayba markaa waxa lagaa rabaa waxa shardiga niyadu inay baaqi tahay inaad dhammaysato wastisxaabu waa inuu istisxaabo xukmiha xukunkeedii bian laa yanwiya waa inaanu niyoon qadcahaa inaanu jarin xataa ilaa tatima ay dhammaystirmayso adahaaratu dahaaradu dhammaystirmayso wanqitaacu waa inuu go-o muujibin kii xadadka waajibinayay marka wanqitaacu waa inuu go-o hee muujibinkii waajibin markaa kii waajibinayay bimacnaa waxaa loo jeedaa xadadku waa inuu go-o ya wanqitaacu qofku waa inuu ka go-o muujibin weysada kii waajibinayay ay alxadadu maxaa go-aya culammada qaar waxaabay ka cabiraan wanqitaaculxadai cibaaradaasaba ka jircisan xadadkina waa inuu kaa go-o bimacnaa qofku ama kaadidu waa inay ka istaagto ama saxarada weyne ka istaagto waayo qofkiiiminka qofkii oo kaadadii wadaa dee ma weyse qaadan karo marka maxaa la doonayaa qofku markuu weyse qaadanayo inuu kaadidii ay ka istaagto xaajadii kale waa inay ka istaagto ya laakiin isagoo iminka tusaale ahaan kaadidii wadaa dee ma weyse qaadan karo abadan waa inuu go-o xadiski waa inuu istaago wanqitaacu waa inuu go-o muujibinkii weysada waajibinayeyba wahuwa maxaa waajibinayay haye wahuwa alxada wahuwa alxada xadadkii baa loola jeeda soo ma bimacnaa waxaa loo jeedaa xadadkii waa inuu go-o waaba intaatee cibaarada wanqitaacu alxada xadadkii waa inuu go-o waa fahanteen sooma inuu qofku xadadka go sida kaadida waa inay go-do xaajadii kale waa inay ka go riixda waa inay ka istaagto ya isagoo riixdii wada ma weyse qaadan karo waa inay ka istaagto kadib waa inuu weysadii bilaabo xadadku waa inuu istaagaba wixii xadada ka socda waa inay istaagto wanqitaacu waa inuu go-o muujibin xataa dee waxa dhacday waa inoo iman doontaa masaa'ilka fiqigaaye isagoo weyse qaadanaya hadday wax ka yimaadaan uu joojinaya uu soo bilaabaya sida saxiixa khilaaf baa jira yacni qofkii weysadii wada ayaa waxa dhacday in xadad ka yimiba ama dee riix baa ka timi ama qof waxbaa ka soo baxay de weysadii khala way jabtay waa inuu soo bilaabo weysadii waay wanqitaacu waa inuu go muujibinkii waajibinaya waa inuu go wastinjaa-un waa inuu istijoodo istijadii biyo inuu ku istijoodo aw amase istijmaarun dhagax inuu isticmaalo istijmaarku wuxuu isticmaalayaa jimaar waa dhagax yaryar baa ladha isticmaalul jimaar jimaarku waa dhagax yaryar weeya aw amase istijmaarun wuxuu isticmaalayaa dhagax qablow ka horeysa intaanu weysada bilaabin inuu ama dhagax isticmaalo oo nijaastu iska biyo ama biyo buu kusoo istijoodaba iyo wa duhuuriyatu inay daahir yihiin maa in biyuhu waa inay daahir yihiin haddii la idhaha biyahaniba waa nijaas dee ma ansaxaysaba weysadaadu hadee ma ansaxayso wa duhuuriyatu waa inay daahirya tahay maa in biyuhu waa inay daahir yihiin wa ibaaxatihi biyuhu inay yihiin biyo xalaala ka waran biyuhu hadday xaaraan yihiin biyaha waaba show waaba lasoo xadayba biyahanuu ku weysaysanayo waaba lasoo xaday markaa dee fuqahadu horta halkaa laba qowl baa ku jira biyaha lasoo xaday culamada qaar waxay leeyihiin hadduu si fiican u tahaaro qaato dembi buu ku jiraa oo uu soo xaday laakiin weysada way ansaxaysaa oo dee alwudu'u saxiixun macal ithmi fuqahada qaar baa qaba fuqahada qaarna waa kanoo biyuhu inay xalaal yihiin waa shardiba markaa biyuhu hadday xaaraan yihiin wuxuu ku weyse qaatay biyo xaaraana ama cid baa laga soo dhacayba qof baaba xoog looga soo qaadayba ama qof baa laga soo xadayba aayar qasabad baaba laga soo xaday ma ansaxayso labada qolba ku jira waa inoo imanaysaa waaye wa ibaaxatii biyuhu waa inay mubaax yihiin biyo xalaala wayna yihiin waa inay daahir yihiin biyuhu waa inay mubaax yihiin wa isaalatu waa in la suuliyo wa isaalatu waa inuu iska suuliyo maa yamnacu wixii diidayey wusuulahu inay biyuhu gaadhaan ilalbasharati jidhka inay gaadhaan waayo waxa laga yaaba jidhka hadday wax ku dhaleegsan yihiin iminka qoosh oo kale iminka qoosh oo kale haddii gacanta qoosh kaa maro biyihii dee si fiican u gaari maaya ama rinji kaa maraba iminka rinjigoo kale dee jurmi buu leeyay ama qooshka waxyaabahan adag biyaha dee waxay diidayaan inay maaragtay gaadho ag saliidda iyo waxaasi kariimka iyo saliidda iyo waxaa jidhka la maraya jidhkaa liqayada oo waa dee waa siibanaya saliid oo dhani dhib ma leh laakiin waa wax dee ama qoosh adag baa maaragtay maray ama rinjigoo kale waxaa adagi biyaha waa u diidayaan marka inay taabtaan jidhka ama aymaan wa isaalatu waa inuu iska suuliyo maa yamnacu wixii diidaya wusuulahu biyuhu inay gaadhaan ilalbasharati jidhka basharaduna waa jidhki waa shardi inuu xamuuradoo kale de waa laga digay xamuuradii xamuuradii jurmi bay leedahay ama dee jasad bay leedahay wax awood bay leedahay wa dukhuulu waa inuu soo galo shuruuddii weysadayna ku jirna wa dukhuulu waa inuu soo galo waqtin waqtigu waa inuu soo galo wa dukhuulu waqtin waa inuu waqti soo galo oo waxaa shardiya weysada inuu waqtigu taagan yahay calaa qofka man xadatuhu qofka xadadkiisu daa'iman uu daa'im yahay halkaa wuxuu u jeedaa dadkii ay mar kasta wax ka socdeen calaa man xadatuhu qofka xadadkiisu daa'imun mar kasta taagan yahay waayo dadka qaar baa xanuunsanaya qaar baa koodhanaya iminka dadka mar kasta kaadi bay ka socoto ama dee dhibic dhibic baa ka imanaysa mar kasta xadis baa ka socdo dadka qaar baa dee xanuunsanaya mar kasta riix ka socotaa oo waxa laga yaabaa yani mar kasta riix baa ka imanaysa dumarka qaar baa mar kasta istixaada soo mustaxaada may ahayn dumarkii dee dhabar furanka lahaa ee maaragtay mar kasta xayd baa ka iman xanuun de waa xanuun markaa dadka noocaasee xanuunsanaya ama kaadibaa mar kasta ka socota ama riix baa mar kasta ka socota muxuu samaynayaa salaadu marka la idhaha waa la eedaaminbuu tahaaro qaadanaya salaadu ma taagan tahay ma la eedaamay ma taagan tahay markaasunbuu weyse qaadan karayso waayo markasta isaga waxbaa ka socdade salaada waqtiga ka hor mama weyse qaadan karayso marka salaadu taagantay waqtigu soo galo ayuunbaa la adu waad xanuunsanaysaa imikun diyaargarow si degdega si degdegana salaada u tuko markaa salaada wuxuu tukanayaa ama waxa ka socdaan ama yaana ka socon lagu xanuunsanaya laa yukalifu llahu nafsan ilaa wuscaha oo dadka xanuunsanaya de waayo dadka qaar baa de aan caafimaad qabinoo ka odhanaya mar kasta waxbaa iga imanaya markaa dadka qaarna ilaahay bay ka cabsadaanoo dee dee axkaamta ilaaliyaanoo markaay taagantuunbu dadka qaarna salaadaba way ka tagaan wuxuu odhanaya maxaan tukadaa mar kasta waxba markaa shaydaankaa ku odhanaya soo degan xanuunsanaya dee haddaad xanuunsanayso axkaam baa ku saarande marka qofka xanuunsanaya maxaa laga rabaa inuu ilaahay ka cabsado dee marka salaadu taagan tahay uunbuu diyaargaroobaya suliguu gelaya uu iska maydhaya uu diyaargaroobaya uu weyse qaadanaya khalaas ama ha socoto ama yaanay soconin wadukhuulu waqtin waqtigu waa inuu soo galo calaa man qofka xadatuhu xadadkiisuu yahay daa'imun mar kasta taagan yahay lifardihi salaadaa faralkaa ayuu u dahaaro qaadanayaa lifardihi de waa salaadaa taagan kolba maxaa taagan duhur taasuu diyaargaroobaya casarka marka la aadaamo ma taagan yahaa diyaargarooba la odhanaya waayo daahir ma tiide soo saama marka waa dadkii markii waa dadka de xanuunsanaya ee mar kasta wax ka socdaan dadka qaarba waay halkaasaynu inshaa allahu tacaala ku joojinaynaa wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam billahi tacala